إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد baabu istiqbaali alqibla qiblada qaabilideedii baabkeedii haadaa maxalu baabkan wuxuu ka hadlayaa qiblada in loola jeeso salaadaha qiblada oo muslimiintuna waa kacbada marka waxa weeyaan salaad kasta oo la tukanayo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca waxaa shardi u ah salaadaas inay ansaxdo in qiblada loola jeesto ilaa wax laga soo istitnado maahane oo ah qofkii ka caajisoon awoodin sidee qofka meel ku xiran oon qiblo awoodin inuu garto amase qof jiran oo qof qibladii u jeediyana heli karin oo keligiisa qofkii ka caajisay markaa siduu awoodu u tukanaya qofkii sunnaysanaya oo daabad korkeed ku sunnaysanaya oo musaafir ah saddex shardi weeye waa inuu musaafir yahay waa inuu sunno tukanayusan waajib tukayn waa inuu daabad kor saaran yahay saddexda shardi keel laga helaana waxa weeyaan meel alla meeshay daabadaas u socoto diyaaradda baabuurka faraska meeshaasuu u sunnaysan kara o ujeedsan karaa oo waa ka dhacayaa shardigaas kan saddexaadna qofka cabsanaya oo cadow ka cabsanaya fain khiftum fa rijaalan aw rukbaanan fain khiftum fa rijaalan aw rukbaanan haddii aada cabsataan waxa weeyaan tukada idinkoo lugayna iyo idinkoo waxa weeyaan wax saaranba taasna wuu ka dhacayda istiqbaalu qiblaha wuu ka dhacayaa saddex afar waxaa looga dhigaa qofkii wareeray oo awoodi waayey oo gara waayey inta dadaalay meeshii uu u arko inay qibladii tahay u tukan fa aynamaa tuwalluu fa hama wajhu llah meel alle meesha ujeedtaan halkaasa wejiga alle ahaaday taasna waxa weeyaan way ka dhacaysaa ilaa wuu awoodi waaye intaas wixii ka soo haray ee tukanaya qiblada inuu ujeestaa waa shardi hadduusan ujeesanna ma ansaxayso salaadu alxadiiu alkhaamis xadiiska shaneeya alxadiiu alkhaamis wasituun xadiiska lixdan iyo shan ee marwiin waxaa laga wariya can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu ahaa yusabixu mid ku sunnaysanaya calaa dahri raaxilati daabadiisa korkeeda marka yusabixuda waxaa loola jeedaa yusalli sunna sunnaduu ku tukan jira weeye marka yusali asalaata naafila salaada sunnadahu ku tukan jira saasa loola jeedaa tasbiixa laga cabiray waxaa la yidhaahdaa min tasmiyati lkulli kulli oo salaadii oo dham aha waxaa lagu magacaabay bismi lbacdi salaada gabal ka mida magaciisa oo ah tasbiixdii waana taasu curfi sharciya siduu yidhi xaafid ibnu xajar marka kaana ana rasuulalahi rasuulka ale sala allahu alay wasalam kaana wuxuu yusabixu mid sunnaysta calaa dahri raaxilati daabadiisa korkeeda oo ah hashiisii korkeeda ayuu nabigu ku sunnaysan jiray xaysu meel alla meeshii kaana uu ahdo weji wejigiis meel alla wejigiis meeshu u jeedo oo markaas tan uu keliya u socdo ayuu wejigiis u jeeday halkaas marka waxay tusaydaa qofka musaafirka ah oo haddana salaad sunnaa tukana daabadna kor saaran meel alle meeshu u socdo ayaa qibladiisa oo u sunnaysan kara waa saddexsaa shardi marka la helo sujuudda muxuu samayn maa hasha korkeeda ama baabuurka korkiisu wejiga saarin maya yuumiu waa ishaari jiray nabigu biraasi madaxiisa madaxa waa ishaaraa sujuuddana waa ishaaraa rukuucdana waa ishaaraa waa ishaaraa sujuudda iyo rukuucdana sujuudda la hoos marina taasna xadiiska tirmidi iyo abu daawuud oo saxiixa ayaa suga ayaa tusaya ee jaabir ibni cabdillaahi uu yidhi nabigaan u imid sala allahu calay wasalam isagoo daabadiisa ku kor tukanaya oo waxa weeyaan dhanka qorax ka soo baxna wejigiis ujeedo on qiblada u jeedin wasujuudu akfadu min alrukuuc sujuuddaana ka hooseyduu leeyahay rukuucda sujuudda ayaa ka hooseyday rukuucda waxaa kaleetoo la sunneeyaa oo sunno ah marka koowaad oo uu xidhanayo salaadaa sunnada hadday suurtagal u tahay inuu qiblada u jeesto oo mihaal haddaad baabuurka adiga wadato oo kaleeto oo qiblada aada u jeesan karto amaad faraskaaga aad u wadato calaa kulli xaal khiyaar haddaad leedahay marka aad xidhanaydo inaad u jeesato qiblada markaad xidhato aad marka meeshaad u socoto iyo meeshai daabadaad u socoto iyo meeshaa meeshaas aad u jeesato marka bilowgaas in loola jeesto qibladana waxaa tusaya xadiidkii abu daawuud uu wariyey raqamka kun iyo laba boqol labaatan iyo shan oo xasanka ah oo uu yidhi anas ibnu maalik nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa markuu rabo inuu sunnaysto safar istaqbala binaaqatihi alqibla hashiisa qibladu la qaabili jiray markuu salaada xirto huma sallaa xaysu wajhu xaysu wajhu rikaabihi meel alla meeshuu u jeesto waxa weeyaan gaadiidkiisa meel alla meeshuu u jeesto ayuu u tukan jiray marka marka horena sidaasaa sunna wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yafcalhu mid sameeya saxaabada dhaqankoodu wuxuu ahaa sunnada nabiga siday uga soo naqliyaan sidaasay ugu dhaqmi jireen marka cabdullahi ibn cumar sidaanu samayn jira markuu safrayo salaada sunnada hadduu daabad saaran yahay korkeedu ku tukan jiray oo meel alla meesha u socdo wa fii riwayatin waxaa ku sugnaa kaana nabigu waxaa yuutiru mid ku witreeya calaa baciirihi hashiisa korkeeda ay witirka ku tukan jiray taas waxay kaloo tusaydaa witirku inuusan waajib ahayn ilaa salaadaha waajibka kuma tukan jirin nabigu taas ayay tusaydaa walimuslimin waxaa usugnaa hayra laakini anahu nabigu laa yusallii kuma tukan jirin calayhaa hasha korkeeda almaktubata salaada waajibka kuma tukan jirin salaadaha waajibka kuma tukan jirin waajibka waxaa la rabaa inta la tago dhulka la dego in qiblada loo jeesto haddii daabada lagu kor tukanayo baabuur ama diyaaradna waa shardi qiblada in loo jeesto haddii la awoodo hadduu awoodo qofku waa inuu istaagana qibladan u jeesto waajibku waa saas laakiin hadduusan labadaas awoodin waa inuu dego oo dhulka ku tukado ilaa inay cudurtoonto oo daruura timaada maahan cudurtoomidaasna waxaa imaan kara qofku waktigii diyaaradu saaran yahay ama baabuur mana asagu jooji karo waktigiina inuu tegayo ogaado meesha saf diyaaradu ku degaydo ama baabuur ku joogsa doono intaan la gaarin waktigii waa tega salaadaasuna salaad la ta'khiiri kara maaha sida casirka oo kale meel loo ta'khiiriyo casirku male ama cisho oo kale cisho meel loo ta'khiiriyo male subaxda oo kale meel loo ta'khiiriyo male duurka iyo iyo maqribka unbaa la ta'khiiriyaa marka salaadii haddaan waqti meel loo ta'khiiriyana aysan lahayn waqtigeediina aad xaqiiqsato intaan la degin inuu tegayo qibladiina aad markaas u jeesa weydo markaas waa shay iska daruura waa iskaga dul tukan walilbukhaari waxaa usugnaaday ila alfaraa'ida salaadaha waajibkaa kuma tukan jirin salaadaha waajibkaa kuma tukan jirin kuma tukan jirin marka waa sidaas salaadaha mar hadduu safar yahana qofku waa isku mid salaadaha sunada inuu saas u tukadaa kulli waa isku mid safarkaas ha dheeraada ha gaabnaado imaam maalik unbaa yihahdaa safarka dheer ayaa shardiya laakiin daliil male alxadiidu saadis waa situun xadiiska lixdan iyo lixay marwiin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi baynamaa waqti annaasu dadku biqubaa ay ku sugan yihiin fii salaati subxi salaad subaxna ay ku sugan yihiin id waqtigaas jaahum waxaa u yimid aarti mid u yimaada fa qaala wuxuu yidhi kii u yimid ina nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam qad unzila waa lagu soo dejiyey caleyhi korkiisa leylata xalay qur'aanun qur'aan waqad umira rasuulka waxaana la amray an yastaqbila alkacbata kacbada inuu u jeesto fastaqbiluuhaa war kacbada u jeesta wa kaanat markaas wujuuhum wejiyaalkooda waxay ahayd ila shaami shaam mid ujeeda oo baytulmaqdis ay u jeeday fastadaaruu waa kala wareegeen ila alkacbati kacbada xaggeeda usoo kala wareegeen kacbada xaggeeda ayay usoo kala wareegeen nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam markii uu joogay magaalada maka oo hore markuu tukanaya kacbada ayuu dhinaca soke ka marayey markaasuu kacbada wejigiisa ku aadinaya baytulmaqdisna waa kusii aadanaa labadoodii oo sidaas iskugu aadan ayuu u tukan jiray nabigu sala allahu caleyh wasalam markii dambe oo uu madiine tegey waa suurtogeli weyday isku aadintii sababtoo ah hadduu kacbada usoo jeeso dhabarkiisay ku aadaa baytulmaqdis hadduu baytulmaqdis u jeestana kacbadiiya dhabarkiisa ku aade marka meeshana waxaa deganaa nimanka yahuudda ahaa oo in la soo jiido oo lasoo dumo loo baahnaa nabiga sala allahu calay wasalam marka wuxuu salaadiisa ula jeestay markii koowaad baytulmaqdis ilaa toddobiyo toban bilood ama lix iyo toban bilood ayuu nabigu sala allahu caleyh wasalam halkaas u tukanayay halkaas ayuu u tukanayay nabiga aad laakiin wuxuu u jeclaa kacbada xaggeeda ilaahay inuu amro xaggana amar alluu ula jeeday markii dambe amar ayaa soo degay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fa walli wejhaka weeye amarku wejigaaga jeedi shatra almasjid alxaraam masjidulxaraam xaggiisa u jeedi mu'miniintii o dhanna saasaa la amro ilahi wuxuu yidhi wa min xayثu kharajtum fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam mel alla wa xayumaa kuntum de nabiga waxa ilahi ku yidhi wa xayumaa kharajta fawalli wejhaka shatra masjid alxaraam wa xayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra masjid alxaraam qad naraa taqaluba wejhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wejhaka shatra almasjid alxaraam wa xayumaa kuntum muslimiinta alle wuxuu ku yidhi waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra masjid alxaraam meel alla meeshaad ahaataan wejiyaalkiina u jeediya masjidulxaraamka xaggiisa sidaasa ilahay ku yidhi marka amarkaasaa yimid qofka marka waajib waxaa ku ah hadduu kacbada u jeedo inuu jirkiisaoo dhan caynta kacbada qaabiliyo oo usan dhinac ka qaabilin haddii uu ka fog yahayna waxa weeyaan xaggeeda inuu u jeestaa waajiba ilaa caynteedii ma awoodo ilahayna qofka wuxuusan awoodin kuma adoonsado xaggeeda inuu jihadeeda u jeesto saas darteed xadiisku usugnaaday maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla qorax ka soo bax iyo qorax dhac inta u dhaxayda waa qiblo macnaha dadka madiine joogo kale waa saas dadka oo ka xiga shimaal kacbada dadka junuub ka xigana waa saas waxa weeyaan in xaggeeda u jeeso jihadeeda uu ku dadaala waajib ku ah sidaas siday u ahayd lix iyo toban bilood markii loo tukanaya baytulmaqdis ayaa amarkaanu soo degay oo kacbada la amray maalin duhurkii marka la tukado duhurka laga baxaa amarkan ilaahay soo degay marka salaadii casirba nabigu xaggaas kacbada ujeestay maqribka waa ujeestay ceshi waa ujeestay subxi waa ujeestay waa u jeestay markuu intaas sidaas u jeestay oo uu halkaas u tukanayey halkaas markii uu u tukanayey markuu u tukanayey bay masaajidkii quba dadkii muslimiinta ayaa joogay ma aysan ogaanin casirkaas iyo maqribkaas iyo ceshahaas ma aysan ogaanin amarkaas alloo soo degay salaadii subax ayagoo salaaddii ku jira oo weli baytulmaqdis xaggiisa usii jeeda ayaa nin u tegey oo salaadii ku jira markuu u tegey ninkii waxa weeye ninka fiqigiisa dadkan salaada ku jira oon qibladii meel aan ahayn u jeeda waxa weeyaan wuu la hadlay ayagoo salaadoodii ku jira markaasuu ku yidhi xalay ayaa nabigii qur-aan lagu soo dejiyey waxaana la amray inuu kacbada qaabilo ee kacbada qaabila sidaas marka waxaan ka fahnay inay sunno tahay oo qofkii aad aragto in isagoo u tukanay meelaan kacbadii ahayn oo aad fahamto inuu ka wareersan yahay inaad la hadasho ood kacbada u tilmaanto isagoo salaada ku jira oodan sugin intuu ka baxayo ayaga fiqigooda marka isagu marka wuxuu ku yidhi kacbada usoo jeesta fiqigoodii marka ma wareerin ma isbaraanbarin salaadoodi halkii inta u dhammaystaan ma dhihin maxaa tidhi isla saacaddaasay amarkii alle qaateen waa soo kala wareegeen imaamku meeshuu taagnaa ma'muumiintiiya tegey meeshii ma'muumiintu joogeenna imaamkiiya yimid ayagoon salaaddii ka bixinay soo kala wareegeen taas maxay kutusaydaa qofka oo kacbadu ka wareersan tahay haddii loo sheego inuu amarkaas qaato qof uu ku kalsoon yahy haduu u sheego qabarkaas qaato oo uu u jeesto oo u jeesto inkastoo tan iyo taas farqi udhexeeya qofka waxa weeyaan tan waa waxyiya soo dego waa khabar laakiin qofkii wareersanaa haddii qof kaleeto uu ku kalsoon u yimaado yirahdo halkaas kacbada ma jirtay halkaasay jirtaa waa wax ijtihaad ah waa wax ijtihaad ah marka way soo kala wareegeen salaadii qaybtii hore waxay u tukadeen baytulmaqdis qaybtii dambena kacbada salaadaasna lama soo celin halkaas waxaa ku cad qofka amarka markuu soo dego waajib wuxuu ku noqonaa markuu ogaado takliifka wuxuu ku xihan yahay cilmi oo qofku wuxuu ku noqonayaa awaamirta markay soo gaarto uu mukalaf ku yahay iyo nawaahida markay soo gaarto ayuu mukalaf ku yahay salaadihii horeetoo ah casirkii maqribkii ceshihii iyo subxiga qaybta xagga u tukadeen kulligood mid la yidhi waa qaldantee soo celiya ma jirto mid la yidhi waa qaldantee soo celiya ma jirto waxaa kaleeto halkaas ku cad in shareecadeenu ku bannaan tahay nasqi wax la yidhaahdo markii horeeto amar uu xagga nabigu ula jeestay baytulmaqdis waana xadiis u ahay aayad maahayn xadiiskaas waa la nasaqay qur-aanka lagu nasaqay marka waxaa kaloo kutusayda in xadiis lagu nasaqi karo qur-aan oo sunnada la nasaqo qur-aanna lagu nasaqo taasna waa ay kutusaydaa taasna way kutusayda waxaa kaloo kutusaydaa khabarka qofka waaxidka keligiisoo hiqada qabarkiisa in la qaato dhaqdhaqaaqaas badan maslaxadda salaada in waxa weeyaan uusan salaada wax u dhibayn illa waa maslaxadii salaadii alxadiidu saabic wasituun xadiiska lixdan iyo toddoba marwin waxaa laga wariya can ibni siriin moxamed ibnu siriin ayaa laga wariyay radia allahu tacaala canh can anas ibnu siriin weye cafwan waa kaa qalday can anas ibnu siriin waxa weyaan anas ibnu siriin waxa weyan waa akhuu maxamed ibnu siriin maxamed ibnu siriin walaalkiis weeye maxamed ibnu siriin walaalkiis weeyaan anas ibnu siriin ayaa la yidhaahdaa waa maxamed ibnu siriin walaalkiis walaalkiis weeye marka maxamed ibnu siriin walaalkiis wey waa hiqa oo taabici thiqa weeyaan saxaabada gobolka mid wax ka wariya isna in badan oo taabiciyaalka kamid ah wax ka warida walaalkiis ka gadaal ayuu dhintay hijriyadu markay ahayd toban iyo boqol toban iyo sideed boqol toban iyo sideed boqol iyo labaatanna waa la sheega anas ibnu siriin alxadiidu saami wasituun marwiin waxaa laga wariya can anas ibnu siriin qaala wuxuu yihi istaqbalnaa anasan anas ayaan soo dhoweyn anas ayaan ka hor tagnay oo aan soo dhoweynay weeye anas ayaan ka hor tagnay oo aan soo dhoweynay xiina waqtigii qadima uu ka soo galay min ashaam shaam markii uu ka soo galay anas ibnu siriin ayaa wuxuu leeyahay waxaan istiqbaal ku samaynoon ka hor tagnay anas ibnu maalik markuu ka soo galo ka yimid shaam waxa weeyaan shaam ayuu aaday shaam markaas uu aadayna waxay ahayd sagaashan iyo laba markay hijriyadu ahayd dhibaato badan oo uu kala kulmay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayuu ka dacwoonayao khaliifkii muslimiinta weliid ibnu cabdilmelik ayuu aaday oo uu usoo sheegaya dhibaatadaas uu kala kulmeen marka markuu ka soo laabanayay ayay ka hortageen muslimiintii basrayna ka baxeen markaasay aadeen basra ayay ka baxeen markaas ayay aadeen caynu tamri meesha la yidhaahdo oo ciraaq xuduudeeda qorax udhaca ku taalla meeshaas ayay waxa weeyaan ay iga hortageen basre inta ka tageen taasuna waxay kutusaydaa sunnadu inay ahayd salafka culimmada marka ay magaalada soo gelayaanoo safar ka yimaadaan in laga hortago lasoo dhoweeyo ayay kutusaydaa iyo siday u weynayn jireen culummada oo ay u jeclaayeen xiina qadima min ashaam xiina qadima min ashaam saasaa lafdigaas xiina qadim marka muslim wuxuu wariyaa xiina qadima shaam oo mintaas ayuu xadfaa laakiin bukhaari xiina qadima min ashaam saasuu u wariyey mintu wariyey saasuu mintu wariyey qaadi ciyaad wuxuu yidhi waqiila inahu wahmun mintan waa wahmi waxa weya waa wahmi wa ana sawaab ihbaatuhaa muslim xadafka uu minta xadfay waa wahmi sida sawaabkana waa in la sugo sida bukhaari u wariyey saasuu yidhi laakiin nawowi wuu ku khilaafay wuu ku khilaafay ibnu daqiiqulciidna wuxuu in minta la sugo sidaasaa sawaab ayuu yidhi ibnu daqiiqulciid sida alqaadi ciyaal ciyaadma uu yidhi marka mid markuu shaam ka yimid wey oo uu kasoo galay markaasay ka hortageen oo cayno tamri uga hortageen falaqaynaahu waxaan kula kulanno yidhi anas ibni maalik bicayna tamri meesha la yidhahdo oo ciraaq xuduudeeda qorax udhac ku taalla waa meel caanahoo waxa weeyaan dagaal weyn ayaa ka dhacay waqtigii cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu khilaafadiisa awalkeeda ahayd meeshaas saxaabo badan ayaa ku shahiiday waqacaan ah aakhirkii khilaafada abubakar sidiiqna dagaal weyn ayaa ku dhex maray khaalid ibn waliid iyo kufaartii marka caynu tamri yaan kula kulanno yidhi falaqaynahu waa la kulanay bicayni tamri fa ra'aytuhu anas ibnu maaligaan arkay yidha anas ibnu siriina leh fa ra'aytuhu anas ibnu maaligaan arkay yusalli xaalu tukanayo calaa ximaari dameer korkiisa ku tukanayo wa wejhu wejigiisuna min dal jaanibi mid dhinac u saaxiiba uu yahay oo wejigiisu uu kacbada dhinac ka xig uusan ku aadanayn yacni wuxuu ula jeedaa can yasaari alqiblati qiblada bidixdeeda wejigiisu ku aadanaa can yasaari alqibla qiblada bidixdeeda uu ku aadanaa marka waa shay aan la oqoon oon lagu oqoonin waxa weeyaan sharcigii aysan ku oqoonin macnaha anas ibnu siriin iyo haddii shay sidaasoo kalea aada aragto oo khaasatan qof culummaahuna samaynayo inaad weydiido oo tiraa waxaan aad samaynaya maxay yihiin sidaas weeyaan sida wanaagsanoo nabiga laga bartay sala allahu caleyh wasalam qof shay oo daahirka aas leedahay sharciga shaygan waa khilaafsan yahaa dhici karta haddaad aragto waxa weya inaad weydiido oo istifsaar aad ka dalbato marka fa qultu waxaan idhi yidhi anas ibnu siriin ra-aytuka waxaan ku arkaa anas ibnu maalig ow tusalli inaad u tukaydo likayri alqibla meelaan qiblada ahayn meel aan qibladii ahayn inaad u tukaydo ayaan ku arkaa ee macnaha iiga waran weeye meel aan qibladii ahayn inaad u tukaydo ayaan ku arkaahe iiga waran sidaas weeye iiga waran sidaas markaan idhi fa qaala anas ibnu maalig wuxuu yidhi lowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calay wasalama aniga rasuulkii alleh inaan arkay haddaysan jiri lahayn yafcaluhu xaaluu samaynayo maa facaltu ma sameeyeen rasuulkii allaan arkay asagoo samaynaaya ee haddaanan arki lahayn rasuulkoo samaynaaya ma aanan sameeyeen saasuu yidhi haddaanan arki lahayn rasuulkoo samaynaya ma aanan sameeyeen saas ayuu yidhi marka waxa weeyaan rasuulku arkay isagoo samaynaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh rasuulkaoo samaynaya marka rasuulka oo samaynaya wax uu arkay maxay yihiin rasuulka wax uu samaynaya rasuulku maxay yihiin ma wuxuu arkay rasuulkaoo qiblada meelaan ahayn u tukanaya mase wuxuu arkay rasuulka oo waxa weeyaan dameer korkiisa ku tukanaya meelaan ahayn qibladan u tukanayo yaa labadaas kee uu arkay sida raajix ah waxa weeyaan rasuulku arkay asagoo dameer korkiisa ku tukanaya meel aan qiblada ahayna u tukanayo labadaba wuu arkay marka anas ibnu maalik labadaba wuu arkay weeye marka maxaa halkaas laga qaatay oo laga faa'iiday waxaa laga qaatay kow salaada sunnada ah in loola jeesto waxa weeyaan meel alla meeshii daabadda aad saaranta ay u jeedto in loola jeesan karo oysan qibladu shardi u ahayn laakiin saddexdaas shardiga leeda waa sunno inay tahay musaafir inaad tahay daabadda inaad saaran tahay waxaan kale salaadan anas marka inay sunnaheed inay waajibeed ma kala cadda laakiin sunnadii lagu bartay nabiga oo xadiiska cabdullahi bn cumar uu caddaynayey ayaa na tusayay inay salaadu sunno tahay waxaan kaloo ka faa'iidnay qofka musaafirka qibladiisu waa meeshii daabadiis u socoto hadduu tukayo salaad sunna waxaan kaloo ka faa'iidaysanay dameerka korkiisu inuu daahir yahay iyo dhididkiisu maxaa yeeley dameer korkiisa qofkii saaran iskama ilaali karo iskama ilaali karo dameerka hadduu najaas yahay marka in lagu dul tukada waa kaaleheed waxaan kaloo ka faaidnay istiqbaalu ahlicilmi ahlicilmiga in lasoo dhaweeyo waxaan kaloo ka faa'iidnay shay aadan arki jirin haddaad qofka ku aragto inaad su-aal weydiido baabu sufuufi sufuufti baabkooda hada hada maxalo alxadiidu thaamin wasituun xadiiska lixdan iyo sideed ee marwiin waxaa laga yihi can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas ibni maalik wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalama sawuu sima sufuufakum safyaalkiina safafyaalkiina sima fa ina taswiyata sufuufi safafyaalka simidoodu min tamaami salaati salaada dhammaystirankeedu ka mid yahy min itmaami salaatin riwayadaha gobol kusugna salaada dhammaystirkeedu ka mid yahy marka safka sima uu leeyahay nabigeena sala allahu alay wasalam weliba sida loo simana nabigu waa sheegay oo wuxuu yidhi alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha ma waadnaan u safayn sida malaa'igtu rabbigeed agteeda u safato markaasaa waxaan ku nidhi yidhahdeen saxaabadu rasuulka allow sidee malaa'igu u safataa rabbi agteed markaasuu yidhi yutimuuna way dhammaystiraan asufuufa aluwal safafka ugu horeeya dhammaystiraan safafka ugu horeeya ayay dhammaystiraan safka horeo wax ka dhiman yahay saf kale in la bilaabaa ma banaana tan labaadna wayataraasuuna waa isku dhowi dhejiyaan fi safi safka safkana waa isku dhejiyaan marka labadaas shay ayay sameeyaan labadaas qof inay isku dhegto oo waxa weeyaan labada qof dhexdooda aan meel daloolo u dhaxayn iyo waxa weeyaan in safka horeeto wax ka dhiman yahin aan saf kale la bilaabin labadaas shay ayuu xadiiskaas nabigu ku sheegay sala allahu caleyh wasalam labada qof sida ay iskugu dhegaydana waxa weeyaan saxaabadu waa sheegeen oo labada qof markay isku dhegayaan waxaa la rabaa in qof walbaaba qofka kaleeto ku dhejiyo garabkiisa iyo gomadiisa gomadiisa taasna xadiiska anas ibn maalik oo bukhaari ayaa tusaayey oo anas ibn maalik wuxuu yidhi wa kaana axadunaa yulziqu mankibahu bimankibi saaxibihi qofka naga mida wuxuu ahaa garabkiisa inuu ku dhejiyo qofka kaleo garabkiisa wa qadamahu biqadamihi cagtan cagta ku dhejiyo cagta maxaa loola jeedaa aanqawgaa loola jeedaa aanqawga ayaa loola jeedaa bukhaari baabu u qabta wuxuu yidhi baabu ilzaaqi lmankibi baabu ilzaaqi almankibi bilmankibi walqadami bilqadami fi safi bukhaari saasu baabkaasu xadiiskaas ku keenay waxaa marka aanqowga sii cadaynaya xadiiska abu daawuud oo nucmaan ibnu bashiir oo wuxuu yidhi fa ra'aytu rajula qofkaan arkaayey marka safka la safto yulziqu asagoo dhejinayo mankibow garabkiisa bimankibi saaxibi saaxibkiisa garabkiisa wa rukbataw jilibkiisana birukbati saaxibi saaxiibkiisa jilibkiisa wa kacbahu aanqawgiisana bikacbi bikacbi bikacbihi saaxiibkiisa aanqawgiisa saddexay isku dhejinayeen nucmaan ibnu bashiir qofka garabka garabka ku dhejinaya jilibkana jilibka aanqawgan aanqawga saddexdaas labada qof markay isku dhejiyaan safkaasi mid uma dhimana hadday labada anqaw isku qabteen labada jilib isku qabteen labada garab isku qabteen marka kaas oo abu daawuudka ku yaalla nucmaan ibnu bashiir waxa weyan hadalka hore anas aanasna waxa weyan bukhaari ku yaalla marka qaabkaasaa safka loo simaa safka hore waa in la dhamaystiraa labada qofna ay saas tahay saddex waxaa looga dhigaa waqaaribuu baynaha siduu nabigu yidhi sala allahu alay waslam labada saf in laisku dhoweeyo oo safkan iyo safka kale aysan u dhaxaynin wax ka badan safkaanu intuu ku sujuudo waxa weeyaan qofkan saddex dhudhunaa ku filan marka labada saf inaan la kala fogeyn oo labada saf aysan u dhaxaynin waxa weeyaan meel ka badan qof inuu tuu ku tukado saddexdaas shay marka la sameeyo safka hore la dhammaystiro labada safna la isku dhoweeyo labada qofna ay isku dhejiyaan saddexdaas safkaasu markaasu dhamaystiran marka xadiiskaasna intaasaan uga gudbaynaa alxadiidu taasci wa situun xadiiska lixdan iyo sagaal marwiyin waxaa laga weri can nucmaan ibnu bashiir radia allaahu canhumaa asagaiyo aabihiisba ilaahay raadiha ka noqdeen nucmaan ibnu bashiir radia allaahu canhumaa asagaiyo aabihiisba ilaahay raadiha ka noqdeen maxaa labadoodu waa laba saxaabi isagaiyo aabihiisba nucmaan ibnu bashiir ibnu sacad ibnu thaclab ibnu jalaas alkhasraji waa qabiil ahaan waa reer khasraj waa ansaari ilaah alansaariyu ansaartu waa kuwii ahaa aws iyo khasraj waa khasraji alansaariyu waa ansaari kunyadiisa abu cabdillahi yaa la yidhi asaga iyo abihiisba waa laba saxaabi dagaalkii caynu tamri ay caynulqarri dheh ayuu aabihiis ku shahiiday khaalid ibnu waliid ayuu la socday aakhiru khilaafati waxa weeyaan sidiiq nucmaan ibnu bashiir wuxuu tawaliyo qabtay imaarada waxa weeyaan kuufa iyo ximsa iyo qadaha dimishqa kadibna waxa weeyaan wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd lixdan iyo shan lixdan iyo shan markay ahayd wuxuu qaadi ka noqday dimishqa waxa weeyaan nucmaan ibnu bashiir waa awalu mawluudin lilansaari fi lislaam markii hijriyada ka gadaal awalu mawluudin lilansaari fi lislaami bacda alhijra hijrada ka gadaal wiil u dhasha isaga ugu horreeyey aaday marka ansaartu ugu farxeen iyadoo dhowr iyo toban bilood la jooga ayuu dhashay marka wuxuu dhintay lixdan iyo shantii radia allahu tacala canhu ardaa can nucmaan ibni bashiir waxa laga wariya radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi rasuulka allaan maqlay sala allahu alay waslm yaquulu xaaluu leeyahay la tusawunna waad simaydaan oo simaydaan oo simaydaan sufuufakum safafyaalkiina ow la yukhaalifana allahu haddii kale alla wuu iskhilaafsiin bayna wujuhikum wejiyaalkiina muttafaqun caleyh laba wax kama dhexeeyaan uu leyahy nabigu sala allahu alay slm inaad safafkiina sintaan ood amarka alle qaadataan amarka rasuulka qaadataan sala allahu alay wasalam iyo inaad waxa weeyaan ilaahay wujuudiina iskhilaafseeyo quluubtiina isnacsiiyo labadaas wax kama dhexeeyaan welimuslim waxa u sugnaaday kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam yusawi misima sufuufana safyaalkeenna xataa kaanamaa waxaad mooda yusawi inuu ku simaayo bihaa sufuufta alqidaaxa leebka leebka waa usha oo leebka ushe ushiisa waxaa la yidhahdaa qidaax ushaasna meel yar hadday ka qaloocato si qaldana leebka u dhaca marka qalooc waa laga ilaaliyaa ushaas inuu ku simaayaad mooda sidaas u wadi jiray ilaa xataa ra-aa ilaa uu ka arkay an qad caqalna canhu inaan ka garanay inaan ka fahnay amarkii uu nabiguna siinayey ilaa uu gartay oo istawi markuu yidhaahdo sidii saxday loo simayo khalaas mar hadday dadku fahmaan istawi a ku filan marka uma laakiin marka hore gacantuu ku simi jiray gacantiisu ku simi jiray shariifada uma kharaja yowman maalinuu soo baxay faqaama wuxuu istaagay faqaama waa istaagay xataa kaada ilaa uu ku sigtay an yukabira inuu salaadii takbiirsado xirto maalinuu soo baxay dadkii waa fahmeen allahu akbar inuu yidhahdo ku sigta uma kharaja yowman uu soo baxay faqaama wuu istaagay xataa kaada ilaa uu ku sigta an yukabira inuu takbiirsado fa ra-aa wuxuu arkay rajulan nin baadiyan uu soo baxsayin sathu laabtiis nin xabadkiisu hore usoo baxsayin safka kasoo dheer xabadkiisu ayuu arkay fa qaala markaasuu nabigu yidhi cibaad allah addoommadii ilaahayow la tusawunna waad simaydaan oo simaydaan sufuufakum safyaalkiina ow la yukhaalifana allahu haddii kale allah iskhilaafsiinaya bayna wujuhikum wajiyaalkiina waa isnacaydaan labadaas wax kama dhexeeyaan xadiidkan marka wuxuu tusayaa in salaada simideedu ay waajib tahay bacd culamaa waa suna yidhahdaan laakiin inay waajib tahay xadiiskan waa tusaya sida uu tusaya waxa weeyaan safka simidiisoo laga tago cuquubo inay ka ratibmaydo ciqaab ka imaanayo ayaa nabigu noo caddeeyey sala allahu alay wasalam dadkana waxaa loo ciqaabaa waa inay ka tagaan waajib waajib inay ka tagaan taas ayaa loo ciqaabaa marka xadiidka kale tana nabiga waxa uga sugnaaday sala allahu alay slm inuu yidhi man wasala safan wasalahu llah qofka safka xidhiiriya ilaahay ha xidhiiriyo waman qadaca safan qadacahu llah qofka safka gooyana allaha gooyo waa habaar oo marka habaarkaas wuxuu tusayaa cuquubo weeye waxa weeyaan waa inuu ka tegey waxa weeyaan waajib waa inuu ka tegey waajib waa inuu ka tegey xadiidkay u daliishadeen culummada oo waxa weeyaan sunnada yidhi waa xadiiskii hore ton ku bilowno ah fa ina taswiyata sufuufi min tamaami salaa samayd salaada dhammaystirankeeday ka mid tahay safka simidiisu dhammaystirka marka waxay leeyihiin shay jira a la dhamaystira marka waa in salaadii sugnaatay laakiin ay u baahan tahay dhammaystir marka inaysu waajib aynan ka fahmin lakiin wujuubnimada kama anfinaydo dhammaystiridda salaada itmaam waajiba iyo itmaam sunaa labadaba itmaamku waa soo geli karaa marka safka waa itmaam oo waajib ah alxadiidu sabcuun xadiiska todobeeya toddobaataneeya marwiyin waxaa laga wariy can anas ibni malikin radia allahu canhu ana jaddatahu ayeydiis jaddatahu haadankaa loo celin xadiidkan waxa weeyaan wax badanaaba dadku way ku wareeraanoo jaddatahu damiirkaasi waxay celiyaan anas ibni malik mana ahan xadiidka waxaa wariyey isxaaq ibni cabdillaahi ibni abi talxa can anas ibni malik uu ka wariyey anas waxaa ka warina waa isxaaq isxaaq waxaa dhalay anas ibni malik walaalkiis ku hooyahan ku aabahayn oo la yidhahda cabdullaahi ibni abi talxa isxaaq ibni cabdillaah ibni abi talxa isxaaqaasa anas ka warina xadiisku marka waxa weya can isxaaq ibni cabdillaahi ibni abi dalxa can anas ibni malik ana jaddatahu isxaaq ayeydiis ayeydiis aabihiis dhashay isxaaq aabihiis oo ah cabdullahi ibni abi dalxa hooyadiis oo ah muleyka oo anas ibn malik hooyadiisa ilaa wa waxaa isku hooya isxaaq ibni cabdillaahi aabihiis oo cabdullaahi ibni abi dalxa ah iyo anas ibn malik labadaasa isku hooya isku aabana maaha marka labadooda waa isku hooyo marka waxa weeyaan jadadan waxay ayeeyo u tahay waxa weyan muleyka waa isxaaq laakiin anas waa hooyadiisba marka waa in damiirkaas la sheega sidaas darteeda musanifka waa ku ficneed inuu isxaaq sheego si damiirka loo fahmo meesha u laabanayo sidaas ayaa ku ficneed sida ibn cabdilbari iyo alqaadi ciyaad iyo imaamu nawowi iyo arrintaas siday caddeeyeen can anas ibni malik waxa l radi allahu canhu ana jadatahu isxaaq ibn cabdillaahi ayeydiis mulaykata binti milxaan dacad way u yeertay rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu alay waslm lidacaamin cunta igu yeertay cuntadaasoo sanacathu ay u samayday cuntadaasoo sanacad ay u samayday mulaykahu nabig cuntadaasoo sanacad ay samayday hu dacaamka lahu nabiga ay u samayday nabigu waa yimi fa akala waa cunay minhu dacaamkii wax ka cunay marka taasna waxay kutusaydaa nabiga sala allahu alay wasalam tawaaduciisa iyo dadka siduu u karaamay jiray qof kasta oo u yeerana uu ajiibi jiray rag iyo dumar hadday islaam duqa u yeerto hadday waxa weyn qof kasta u yeera nabigu waa xushmay jiray waana karaamay jiray waana imaa jiray waana waana imaa jiray marka hadyigaas nabiga ayaa mu'miniinta laga rabaa marka markuu yimaadana marka loo yeero camalka uu loogu yeero shaqada ka bilaabi jiray oo nabiga sala allahu alay slam hadii loogu yeero cunto waa inuu markuu yimid cuntadii cuno kadib wixii kale uu ku tafadulayo oo uu dadkan ku deeqayo markaasuu ku tafadulaya haddii dan kale loogu yeera danta kaleu bilaabi jiray oo markii xadiidka citbaan ibni maalik markii loogu yeeray nabiga sala allahu caleyh wasalam inuu yimaado oo guriga meel kamida ku tukado waxa weeye nabiga markuu yimid salaadiiu bilaabay mee halkaan halkaa jecesha inaan kuugu tukado halkaas meeshii ugu tukaday markuu salaaddii ka baxaa cunto loo keen cuntadii cuno marka muhiimadii loogu yeeru bilaabi jiray nabiga sala allahu aleyh wasalam faakala minhu cuntadii wax ka cunay uma qaala nabigu wuxuu yidhi quumuu istaaga faliusalli bikum aan idin tujiye nabiga markuu cuntadii cunay uu yidhi anas iyo hooyadiis iyo wuxuu yidhi istaaga aan marka idin tujiye taasna nabiga sala allahu aleyh wasalam sida uga dadka danihiisa iyo diintooda iyo tacliimtooda ugu dadaalay kutusayda sababtoo ah mulayka binti milxaan anas ibn abi hooyadiis gabadha saxaabiyadda jaliilada waxa weeyaan marar badan waxa dhacday inaysan fursad u helin nabiga salaadiisa si toosa inay u aragto ila badanaba raggaa ka xigee fursaddan maanta gurigeedii uu yimid ayuu uga faa'iideeyey inuu salaada ku baro oo uu tujiyo waana waxa weeyaan jazo iyo waxa weeyaan abaalguud cuntadii ay u samayday iyona nabigu sala allahu alay slm uga abaalgudayay ilaa nabiga dhaqankiisaba waxa ahaa qof hadduu ixsaan u sameeyo waa u abaalgudi jir waana tacliimtii iyo risaaladii ilahay usoo dhiibay oo uu gaarsiinayana waa ta qumuu istaaga faliusalli bikum aan idin tujiye qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay ilaa xasiirin salli yaanu istaagay salligoo lanaa noo sugnaaday salligaasoo qadiswadda madoobaaday min tuuli maa lubisa inta la xirtay dhirirkeeda xirashadii la xirtay dhirirkeeda lubisa waa la xirtay lubsiga badanaaba waxaan loo adeegsadaa dharka oo la duubsado laakiin waxay ku tusaydaa salliga oo la gogladana lubsi in loo adeegsado sidaas darteed ay yidhaahdaan culummada muslimiintu shayga haddii la xarimo in dhar ahaan sida dharkii loo xirto oo la yidhaha lama xiro karo labis looma qaada karo ma banaana in la goglada ilaa waa lubsigay ka mid tahay kulehin gogoshu mathalan xariirta ragga ilaahay waa ka xaaraamtinimeeyey inay xirtaan ilaa daruura un mooyaane waa laga xaaraamtinimeeyey sidaas darteeda xariir ma gogla karaan ragga waa ka xaaraam qofku shay hadduu ka dhaarto yidhahdo wallaahi maradaas inaanan xiranayn xaaraamay ka noqona inuu goglado ilaa gogoshadu waa lubsi xadiiska aanayna ka qaataan oo wuxuu leeyahay anas ibnu malik waxa weeyaan salligaas wuu madoobaaday min duuli maa lubisa xirashada la xirtay dhirkeeda macnaa muddo dheera la goglanay wey salli oo xoogaa qolof noqoday oo madoobaaday fa nadaxtuhu biyaan fa nadaxtuhu waxaan ku rusheeyey bimaa-in biyo oo uu ku dhaqayo amase waa adkaadayo oo ku jilcinayo si loogu istaago fa qaama waa istaagay nabigu calayhi faqaama waxaa ku istaagay caleyhi salligii korkiisa rasuululahi rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam taasuna waxay ku tusaydaa in salli inta la dhigto lagu tukan karo masaajidka nabigu ciidu ahay ciidda nabiga ku tukan jiray iyadoo war ma laha laakiin sallina in lagu tukan karona kanaa ku tusaya wa safaftu waan saftay ana aniga wa safaftu waan safanay ana aniga iyo walyatiimu agoonkii agoon nala joogay waraa'ahu nabiga gadaalkiisaan safanay walcajuusu duqdiina min waraa'ina gadaalkeednay safatay anas ibnu maalik wuxuu yidhi aniga iyo wiilkii agoonka haya safanay iyo wiilkii agoonka ayaan safano nabiga gadaalkiisa safanay nabigana waa hormaray halkaas laba xugunba way ku tusaydaa xugunka koowaad dadka ragga ma'muumiintaa hadday laba dhan yihiin waxa mawqifka ay istaagayaan ma ahan inay imaamka la sinmaan ama midig ka istaagaan ama bidix ka istaagaan ma ahan waa inay gadaalkiisa tagaan laba hadday yihiin waa xugun xugunka labaad halkaas ku tusayaa waxay tahay caruurka saqiirka yatiim waxaa la ihahdaa cunuga intuusan qaan gaarin hadduu qaan gaaro yatiim lama yidhaahdo cunug saqiira inaad la safa karto safka la geli karto ayuu taasuna ku tusayda waa masale cad oo bacd alculamaa ayaa diidaan oo le cunuga saqiirkaa safka lalama geli karo laakiin waa khada oo waxay leeyihiin de waxaa dhici karta cunugan saqiirka waxa weeyaan inuu dharkiisa iyo aysan ashahayno taasa dee wax jira ma ahan waxa weeyaan sida saxdaa waa in lala safa karo waana ku cadyahay xadiidka waana ku cadyahay carruurtana dharkoodu asalkeedu waa inuu daahir yahay wey dharka asalkiisa waa inuu daahir yahay ilaa nijaasa lagu hubsado marka waa in lala safa karo safka lala geli karo marka labadoodii gadaalay safteen walcajuusu cajuusada carabiga waxa lagu ihahdaa islaanta duqda ma ahan cay soomaaliga cayay ku tahay cajuusada laakiin luqa carabiya ma ahan islaanta duqda wey waa hooyadiis dacanas wuxuu leey cajuusada marka caayb ma ahan waa kelimad carabiya walcajuusu duqdiina min waraa'ina gadaalkayna tagta halkana waxay tusaydaa islaanta inaysan la safayn ragga xataa caruurta ay dhashay inaysan saf la gelin caruurta iyadoo ay dhashay xataa saf la geli meen marka waxa weeyaan waa in ragga gadaalkooda ay dumarku tagaan sidaas inay sunnadu tahay xataa keligeed hadday tahay keligeed inay tukaydo oo ay keligeed saf noqonaydo oo aan sidaasuna karaahiye ahayn taasuu tusi walcajuusu duqdeena min waraa'ina gadaalka inay tagtay fa sallaa lanaa wuuna tujiyey rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay wasalam ragcatayni fa sallaa lanaa rasuulku wuxuuna tujiyey ragcatayni laba ragco uma nsarafa markaasuu gadoomu tegay taasna waxay tusaydaa waxa weeyaan gabar islaameed oo ajnabikaa ah waxa weyn haddii maxramkeedi la joogo ila wiilkeediya jooga anas inaad tuji karto oo aad tujido inaad tuji karto oo tujido taas ayay tusaydaa walimuslim waxaa sugnaaday ana rasuulalahi rasuulka ale sala allahu aley wasalama bihi anas wuu tujiyey wa biummi hooyadiis oo waxa weya mulayka aheed fa aqaamanii aniga wuxuu itaajiyey can yamiinihi midigtiisa wa aqaama almar'ata islaamtiina wuxuu taajiyey khalfanaa gadaalkeen oo gadaal istaagu yidhi marka waa laba waqti inay kala tahay markii horeeto saddexay ahaayeen anas iyo agoon iyo iyo anas hooyadiis labadii wiilne nabiga gadaalkiisa istaageen anas hooyadiisna labada wiil gadaalkooda istaagtay markaanna waxay ahaayeen nabiga iyo anas iyo hooyadiis markaan maadaama uu yahay ma'muumiintii ragga ahaa ay hal miday yihiin oo anas yahay midigtu nabigu taajiyey taas waxay ku tusaydaa ragga ma'muumiinta hadday hal miday yihiin makaanka la raba inay istaagaan waa midigta imaamka ee gabadha ama qofka dumarkaana inaysan ragga la safa karin waxa weeyaan oo ay gadaalkooda tagto hadday xataa keligeed tahay ayuu tusayda agoonka uu la tukanayey ee nabiga iyo anas wuxuu yidhi alyatiimu agoonku huwa dumayratu weeye dumayru ahaa oo ah jaddu xusein ibnu cabdillahi ibnu dumayra xusein ibnu cabdillahi ibnu dumayra awowgiis ayuu ahaa agoonkaasuna agoonkaasu kaas ayuu ahaa alxadiiث اxaadi وسبcuun xadiiska toddobaatan iyo koobay marwiyin waxa laga weriy an cabdالlahi بni cabaasin radي الlahu canهuma qaala wuxuu yihi bitu waxaan baryay cinda khaalati habaryartay agteeda habaryarta agteedan ku baryey maymunata bint اxarif aheed anas waxa cabdالlahi بni cabaas ooyadiis um اlfadli bint اxarif a la dhihi jiray maymuna binti xarif marka waa wada dhasheen oo maymuna bint xarif oo zawjada nabiga ahe salى الlahu alay slm waxay la dhalatay cabaas ibn cabdالmuطalib xaaskiisii um اlfadli aheed ayay la dhalatay marka waa cabdullaahi ibni cabaas habaryartiis cabdullahi ibni cabaas marka dadaalkiisa cilmi waxau gaaray heer nabiga sala allahu caleyh wasalama bal habeenkii gurigiisa markuu joogo cibaadooyinka uu sameeyo iyo qaabka u sameeyo inuu soo ogaado fursaddaas marka wuxuu uga faa'iidaystay zawjaadkii nabiga maadaama ay ka mid tahay habaryartiis oo maxramkiisiiya in uu gurigeeda habeenka nabigu seexanaya habeenkaas inuu isku soo adiyo uu la soo seexdo taasuna waxay ku tusaydaa waxa weeyaan islaamta dadka maxaarimteeda in waxa weeyaan ay gurigeeda imaan karaan soona seexo karaan inay imaan karaan soona seexo karaan marka wuxuu yidhi bitu waxaan barshay cinda qaalati habaryartii agteedan ku bariyey oon habeen seexday maymuunata aheed bint alxaarif weeye fa qaama nabiyu nabigaa istaagay sala allahu alay slam yusallii xaalu tukanayay min alleyl habeenka wax ka mid a nabigii ayaa u soo istaagay salaatuleyl habeenkii fa qumtu waan istaagay can yasaari bidixdiisaan istaagay fa akhada nabigu wuxuu qabtay bira'si madaxayga fa aqaamanii wuxuu ijoojiyey can yamiinihi midigtiisa nabigii markuu istaago salaatuleyl istaagaan soo kacay salaadii si aan ugu xirto oo haddee waa wuxuu caawaba usoo dheelmado meesha usoo seexday marka laakiin dhanka bidixda aan ka istaagay yui nabiga inta i qabto madaxa i qabtay oo riwaadaha xadiisku siday tusaayeen horay ma soo marina weliba gadaal marsiiyey riwaadaha bukhaariga alfaadiisa gobol ka mid a tusayda saxiix bukhaariga alfaadiisa gobol ka mid a gadaaluu marsiiyey gadaalkiisuu soo marsiiyey midigtuu jaajiyey taasu marka koow waxay tusaydaa ma'muumku markuu hal nin yahay mowqifka uu istaagaya waa imaamka midigtiisa waxay kaloo tusaydaa hadday meel aan qofka uusan lahayn uu istaago qofka ku dhow oo kale in laga rabo inuu saxo ficlan u saxo haduu imaamka bidixiisa imaamkaa la raba inuu wareejiyo dadka maamuumiinta dhexdooda qofkii safka markaas ama hodan u baxa ama gadaal u baxa in la jiido safka la geeyo oo safka la simo ficlan loo simo iyadoo salaadii lagu dhex jiro inay sunno tahay waxay kaloo tusaydaa dhaqdhaqaaqaas oo inta laga soo wareejiyey bidix midig la keenay dhaqdhaqaaqaas xarakaadkaas maadaama salaada maslaxadeedii uu yahay salaada waxba ka dhibi maydo dhaqdhaqaaqyada iyo xarakaadka maslaxadeeda ah waxba kama dhibaydo waxba kama dhibaydo waxay kaloo kutusaydaa caruurka saqiirka in lala safka lala geli karo ilaa cabdullahi bn cabaas markaas saqiiru ahaa hataa nabigu markuu dhimanayo sala allahu caleyh wasalam waxa weyn saqiiru ahaa waxay kaloo kutusaydaa iyadoo ma'muumkii waxa weeyaan dhanka waadhitiga iyadoon imaamka midigtiisii qofna joogin bidix inaan laga istaagi karin waxa weyan hadday hal ma'muuma yahay waa inuu midigta istaago hadday ka badan yihiinna gadaal waa inu istaago marka bidix meesha kumaba jirtaba marnaba in la istaago baabulimaamati imaamnimaday baabkeedii haadaa kanu maxaluhaa waa maxalkeedii halkaana imaamnimadii yaan ka gelaynaa alxadiidu athaani wa sabcuun xadiiska toddobaatan iyo labay marwiyin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu caley wasalam qaala wuxuu yidhi amaa yakhsha miyuusan ka cabsayn aladii qofka yarfacu karu soo qaadayo ra'sa madaxiisa qabla alimaami imaamka ka hor an yuxawila allahu ilaahay inuu u wareejiyo ra'sa madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiis ow yajcal allahu alla inuu ka yeelo suurata muuqaalkiisa suurata ximaarin dameer muuqaalkiisa nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam wuxuu ka digayaa imaamka dadka salaada ugu xiranto ma'muumiinta ah inay waxa weeyaan imaamka ka hormaraan oo imaamkii marka uu rukuuco madaxa lasoo qaado iyadoon imaamkii soo qaadin ama markuu sujuudo lasoo qaado kadaalika waxaa la mid ah rukuucda marka la aada isagoon aadin in la aado sujuudda marka la aadayo inta la ictidaalo la taagan yahay isagoon imaamkii sujuudin laga hormaro weliba inay arrintaasu xaaraan tahay ayuu tusaa oo cuquubo waxa weyan ay ka dhalan karto oo ah in ilaahay madaxiisa madax dameer ka dhigo wuuna awooda ilaahay weynaa marka horeba qaabkan kuu abuuray inuu ku bedelo oo madaxaaga madax dameer ka dhigo amase waxa wey muuqaalkaagaoo dhanba muuqaal dameer ka dhigo ilaahay weynaa wuu awoodaa subxaana wa tacaala waa arrin marka aad u khatiira waciid adag marka waxa weeyaan nahyigaas wuxuu tusayaa inay xaaraan tahay imaamka in laga hormara oo waxa weeyaan ay waajib ku tahay ma'muumka imaamka inuu raaco ka dambeeyo saddex shay weeye oon loo ogolayn ma'muumka inuu ka hormara waa xaaraan qadcana lama ogola inuu la socdana lama ogola oo xadiis soo socdaan ka fahmi doonaa inuu wax badan ka dambeeyana lama ogola oo xadiis soo socdaan ka fahmi doonaa waxaa la rabaa inaadan kana hormarin lana socon ee rugni walba markuu sameeyo aad ka daba samayd oo daba socoto wax badanna aadan ka daahin madaxa madax dameer in laga dhigo sideedaanay xaqiiqo u noqon kartaa madaxii laftirkiisa inta la bedel madax damee laga dhigo bal inay dhacday ayaa culimmada gobolkood sheegaan oo xaafid ibnu xajar oo kaleeto raximahu llahu tacaala wuxuu sheegaa in ay dhacday hadda ka hor nin inuu dimishqa magaalada caasimadda syriya aaday si uu cilmi uga soo baxdo oo shiikh caan ahaayo halkaas xadiiska ku akri jiray shiiqii wax badan markuu duruusta ka dhegaysanayay weligiisna uusan shiikha arag oo shiiku mar kastau darsiga gelaya xijaabu dadka iyo isaga udhexaysiiya oo muddo dhaan uu ka dhegaysanayey shiiqii wuxuu arkay ninkan sida uu xadiiska ugu dadaalayo wuxuu go-aansaday inuu faa'iido weyn oo ah xadiiskan inuu ku dhaqmo inuu u faa'iideeyo xijaabkiiu iska wareejiyey ninkii wuxuu arkay wejigii shiiqu inuu weji dameer yahay markaasuu ku yidhi ixdar yaa bunaya ka digtoono wiilkaygiyow an tasbiqa alimaam inaad imaam ka hormarto an tasbiqa alimaam imaam inaad ka hormarto ka digtoonow fa inii lamaa mara bi markuu isoo marayo xadiidkaanu istabcadtu waan fogeystay wuquucahu waxaan isir say ku dhici kartaa markaan xadiiskaan arkay fa sabaqtu limaama imaamkiiaan ka hormaray bal fiiri imaamkii markaan ka hormaray fa saara wejii kamaa tara wejigaygu sidaan aad arkayduu noqday fatxulmulhimka juska labaad safxada lixdan iyo afar ka fiir bal qisadaas waa arrin khadiir jiddan ah marka weligaa xuduudda alle waa laga fogaadaa ilaahay weynaa waciidkiisa waa la iska ilaaliyaa marka ilaahay wuu awoodaa muuqaalkan kuu abuuray inuu muuqaalkaaga bedelo oo uu daatadaada bedelo macno labaadaa jiro waxay yidhahdaan waxaa dhici karta ilaahay madaxaaga madax dameer uu ka dhigo macnaheeda dameerku waa dad adduunka makhluuqaadka labore kan ugu fahmada xun oo ugu damiinsan in marka waxaa dhici karta muuqaalkaaga loola jeedo ama waxa weeyaan madaxaaga loola jeedo in ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala uu waxa weeyaan maskaxdaa ka dhigo mid damiina oon xaq fahmayn oon diin fahmayn oo qalbi qallafsan oo waxa weyan diinka o dhan aad fahmi weyda taasaana kasii ciqaab xunba marka labadaba ilahay miduu doonu yeeli karaa الحديث الثالث وسبعون حديث كتطبعتن يا صدحي مروي وحلوين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي نبي كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري إنما وحك لما هم جعل الإمام إمامك وحى الله يالي اللو سميي ليؤتم به إن لغضيضه إمامك ميشان تدك هرتيسة وحى اللو تاقي إن لغضيضه فلا تختلفوا عليه حق العفنين فإذا كبر مركو الله أكبر يرادو صلاة دحرته فكبروا مركز كدب تكبير صدق الله أكبر مركو يرادو كدب الله أكبر تنها كدب allahu akbar ta dhaha marka faydaa kabara fakabiruudu waxay tusaydaa laba shay ko in laga hormara inaysan banaanayn oo inaad ka dambayda ay waajibta inaad la socota inaysan banaanayn ilaa fada tartiibka tusayda oo inaad ka dambayda ay waajibta inaadan wax bale ka dambay karin ilaa fada waxay tustaa tacqiib shayga markuu sameeyo isla markaas agteeda inaad haddana soo samaydo odan wax badan daahin saddexdaasay tusayda wa idaa rakaca markuu rukuucana farkacu soo rukuuca oo rukuucda hana ka hormarin hana la socon wax badanna ha ka daahin wa idaa qaala markuu yidhahdo samica allaahu ilaahay waa ajiibaa liman xamidow qofka mahdiyo ammaana faquuluu waxaad dhahdaan rabbanaa rabbigeeniyow laka alxamdu adaa mahda kuu sugnaata rabbanaa laka alxamdu laba xugunaan rabnaa inaan uga hadalno midda koobaad qofka keligiis markuu tukanayo samica allaahu liman xamida waa yidhahdaa rabbanaa laka alxamduna waa ku daraa imaamkuna labadaba waa yidhaahdo haddeer imaamku inuu samic allahu leeyahay xadiid kale noogu caddahay rabbanaa laka alxamdu inuu nabigo imaama ku dari jirin xadiis soo socdaana tusi doona ma'muumku asagu tasmiica ma laga rabaa oo samic allahuda ma laga rabaa mase marka imaamku madaxa soo qaado samic allahu la yidhahda rabbanaa laka alxamdu ka bilaaba rabbanaa laka alxamdu ka bilaabi maahe samic allahu asna laga rabaa xadiiska soo socda markaan gaarno oo caddaynaya rabbanaa laka alxamduda in imaamka laftirkiisu leeyahay xadiiskaasaan masaladaas ku sharxi doonaa masalada kaleeto halkaan rabna inaan baraujin waxay tahay rabbanaa laka alxamdu iyo rabbanaa walaka alxamdu labadaba sunnada waa ku sugnaatay rabbanaa laka alxamdu haddaa tira waa sax rabbanaa lak walaka alxamduna waa sax allahuma rabbanaa laka alxamdu waa sax allahuma rabbanaa walaka alxamduna waa sax waidaa sajada markuu sujuudo kadib fasjudu sujuuda markuu sujuudda aadayo hana ka hormarin hana la socon laakiin kadib sujuud waidaa sallaa markuu tukado jaalisan xaaliyo mid fadhiya fa salluu tukada juluusan xaalatiin kuwa fafadhiya ajmacuna dhammaantiin haddii imaamkii raatibka ahaa uu istaagi waayo fadhi ku tukado idinkuna fadhi ku tukada saasuu xadiisku leeyahy bal xadiiska xigana aan aqrino alxadiiثu الraabic وasabcuun xadiiska toddobaatan iyo afreemarwiin waxaa laga wari can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi sallaa rasuululahi rasuulka allaa tukaday sala اllahu alيه wasalam fii beyti gurigiisu ku tukaday walxaal huwa rasuulku shaakin uu xanuunsan yahay lugu ka murgucday inta daabadiisa ka dhacay fa sallaa markaasuu nabigu tukaday jaalisan xaal mid fadhiya isagu marka waa macduur wasallaa waraahu gadaalkiisa waxaa tukaday qowmun rag qiyaaman xalayhim kuwa taagtaagan fa ashaara nabigu uu u ishaaro gacantu ugu ishaaray ilayhim ayaga anijlisuu fariista fariista gacantu ugu ishaaray afka kama dhihin ilaa afka kama hadlo qof tukanayo dad lama hadleen falama insarafa markuu salaaddii ka soo gadoomay qaala nabigu wuxuu yidhi inamaa wax kale maahan jucila alimaamu imaamka waxaa loo sameeyey liyu'tama bihi in lagu daydo fa idaa rakaca markuu rukuuco farkacuu rukuuca wa idaa rafaca markuu madaxa kor u soo qaado farfacuu kor u soo qaada waidaa qaala markuu yidhahdo samic allaahu liman xamida samic allahu alla waa ajiiba liman xamida qofkii mahadiya faquuluu waxaad dhahdaan rabbanaa walaka alxamdu fiidiya waatan ayadoo wowdu la socoto rabbanaa rabbigeenniyo walaka alxamdu mahdo aday kuu sugnaato waidaa sallaa hadduu tukado jaalisan xaaliya mid fadhiya fa salluu tukada juluusan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaantiin marka xadiidkan sidaasuu leeyahy culimmada marka masaladaas waxay isku khilaafaan ah waxa weeye haddii imaamkii uu fadhi ku tukado ma lagu xiro karaa ma'muumiintu ayagoo fafadhiya mase waa istaagayaan aaday iskugu khilaafaan aaday iskugu khilaafaan daahiriyada iyo awsaaci iyo isxaaq ibnu rahawey waxay leeyihiin haddii imaamkii uu fadhi ku tukado ma'muumiintiina waxa weeyaan waa tukanayaan gadaalkiisa way tukanayaan ayagoo fafadhiya iyagoo istaagi iyagu awooda labadan xadiis ayay daliishadeen labadan xadiis ay daliishadeen abuu xaniifa iyo shaafici iyo keyrkiis waxay leeyihiin ma banaana ma'muumku maadaama uu istaagi karo istaaguna rugni arkaanta salaada ka mid uu yahay inay fariistaan ma banaana waa inay istaagaan ayagu isagu haba fadhiya dee labadan xadiisa taalle maxay uga jawaabeen labadan xadiis waxay uga jawaabeen waxay yidhahdeen xadiis bukhaari iyo muslimaha yaalla xadiiskaas waa xadiiskii caddaynaya nabigu sala allahu calay wasalam jiradii uu ku dhintay abubakar ayuu dadka tuji yidhi abubakar oo dadkii tujinayaa nabigu yimid sala allahu caleyh wasalam nabiga sala allahu alay waslm markuu yimid waa abubakar wuxuu ishaaray inuu salaadda sii wado laakiin abubakar dibuu usoo degay nabigaa salaadii imaam ka noqday waana fadhiya nabigu maba istaagi karin isagoo fadhiyuu dadka tujinaya dadkuna waa taagnaayeen abuubakarna waa taagnaa abubakar waa taagnaa dadkuna way taagnaayeen salaada nabiga waxaa gaarsiinayo muballiq ahay oo dadka codka gaarsiinayeen abubakar waxay leeyihin xadiiskaasaa ka dambeeyey kaasaana lagu nasakhay kaasaa ka dambeeyey ilaa kaas waa jiradii ugu dambeyday oo nabigu ku dhintay dadku waa taagnaayeen imaamu axmed ibni xambal wuxuu yidhahdaa nasqiga looma iisho mana la yidhaahdo ayadoo la heli karo labada nasba in la jamciyo maxaa yeelay icmaalu daliilayni labada daliil in la camal siiyo owlaa ka xaqnimo badan min ihmaali axadihimaa mid ka mida in la ihmaaliyo oo la yidhahda kaas waa sidaasa looga tegay labadaba waa in lagu dhaqmaa see loogu dhaqmin oo loo jamcin wuxuu leeyahay haddii labaad imaamku marka ugu horraydu salaada xiranayo fadhi ku xirto ma'muumiinta o dhan waajibay ku tahay inay fadhi ku xirtaan xadiiska hore u daliila nabiga marka horeba waa xanuunsanaa fadhiyuu salaada ku xirtay guriguu ku tukanayay ragaa ku xirtay sidaasay uu leeyahay fariista markan dambe dadku imaam waxaa ahaa abubakar wuu taagnaa dadkuna istaagay salaada kula xirteen nabigaa dib ka yimi salaada dhexdeedii wuu fariistay dadka istaagay salaaddii ku dhamaystirneen marka sidii salaada lagu bilaabaa la fiirinaa labada xadiisna saasa loogu dhaqmaa sidaas ayuu yidhi waxa weeyaan sida ugu fiicanna waa sidaas oo jamcinta ah jamcinta maxaa yaele labadii daliilba in lagu dhaqmo ayaa fiican alxadiiثu alkhamis wasabcuun xadiiska toddobaatan iyo shan ee marwin waxaa laga wariy can cabdillaahi ibni yaziid alkhatmi alansaari radia allahu canh cabdillaahi ibni yaziid alkhatmi alansaari radia allahu tacaala canh cabdillaahi ibnu yaziid alkhatmi alawsi alayra waa reer aws waa khasraji maaha waa reer aws alansaari kunyadiisa abu muusa ayaa la yidhahdaa asaga iyo aabihiisba waa laba saxaabi aabihiis dagaalkii uxud ayuu ka qayb galay iyo mashaahiddii ka dambeyday wuxuu dhintay fatxul maka ka hor fatxul maka ka hor ayuu aabihiis dhintay laakiin cabdullaahi xudaybiyuu ka qayb galay kadib adugu cali bna abi daalibna dagaaladii u galay waa kala qayb galay oo jamal iyo sifiin iyo nahrawaan iyo ni aad u salaad badan ayuu ahaa saxaabada qaar badan oo kamiduu wax ka wariya asnaa in badan oo taabiciyaalka wax ka wariya amiiruu ka noqday magaalada kuufa khilaafadii cabdullaahi ibni zubayr radia allahu tacaala canhu khilaafadii cabdullaahi ibni zubayr ayuuna dhintay dhexdeeda can cabdillaahi ibni yaziid alkhatmi alansaari radia allahu canhu waa awsi qaala wuxuu yidhi xadathanii waxaa ii waramay albara binu caasib radia allahu canhu albara binu caasib bara binu caasib ibnu xaarith ibnu cadiyi alawsi asna waa awsi alansaari radia allahu canhu bara binu caasib ibnu xaarith ibnu cadi alawsi alansaari magaciisa waa laisku khilaafa isaga iyo aabis ba laba saxaabi weeye yowm lbeder dagaalka waa ka haro nabigu xoogaa inuu yar yahay ayuu u arku saasa looga reebay in alla intii goob ka dambeed oo nabigu ka dagaalamo nabiga kala garab dagaalamay saxaabada gobol ka mid a xadiisu ka wariyaa dee nabigana wuu ka wariyaa asna in badanaa wax ka warida ummahaatu sitaha rijaashoodu ka mid yahay kuufa ayuu ku dhintay hijriyadu markay aheyd toddobaatan iyo kow ama toddobaatan iyo labo bara binu caasib radia allahu canhu wa huwa wuxuu yidhi xadathanii waxa ii warramay waxaa dhaha cabdullahi bnu yaziid alkhatmi albara binu caasim wahuwa cabdulaahi wahuwa bara binu caasimna kaydu kaduubin waa minaan beenaale ahayn marka lafdigan oo muxuu ula jeedaa wahuwa hayru kaduubi ma taskiye oo uu taskiyeynayo bara binu casim ula jeeda maya saxaabada ilaahaa taskiyeeyey waxa weeyaan jarx iyo tacdiil laguma sameeyo kulligood waa hiqaad uma baahna in la taskiyeeyo marka bacd alculamaa waxay yidhaahdeen waxaa hadalkan iska leh oo ah hadalkan oo waxa weeyaan wahuwa khayru kaduubin isxaaqa iska leh oo hadalkan wuxuu ula jeedaa waxa weeya ninka la yidhaahdo cabdullahi ibnu yaziid alkhatmi wey wax kayru kaduubin laleeyahy laakiin cabdullaahina waxaan ogaan inuu saxaabi kale yahay oo iyaduna isla halkii hadalku imaana saxaabina taskiye uma baahna laakiin sida saxiixa waxa weeyaan wahuwa khayru kaduubin waxaa dhaha waa cabdullahi ibnu yaziid taskiyena ulama jeedee taqwiya lilxadiid ula jeeda xadiidkuu ku xoojina qaala wuxuu yidhi bara binu caazib kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu alay waslm idaa qaala markuu yidhahdo samica allahu alla waa ajiiba liman xamido qofkii mahadiya lam yaxni ma qallooci jirin axadun qof oo minaa naga mid a dahru dhabarkiisa marka nabigu samica allaahu liman xamida yura saas u ictidaaloo iskaado sujuudda markuu nabigu aadayo hal qof oo naga midu dhabarkiisa saas uma soo qallooci jirin lam yaxni ma qallooci jirin axadun qof oo minaa naga mid a dahru dhabarkiisa xataa yaqaca ilaa uu dhaco rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay w slm saajidan xaalu yahay mid sujuudsan ilaa uu sujuud u dhaco wejiga dhulka saaro uma markaas kadib naqacu waa soo dhici jirnay sujuudan xaal aan nahay kuwa sujuudsan bacdahu nabiga ka gadaa halkaas waxaa noo cadaaday qaabkii ay nabiga ula tukan jireen saxaabadu oo ah inaysan ka hormarin inaysan raacin markay hubsadaan in waxa weeyaan uu rugniga galay oo wejiga dhulka saaray markaas kadib ayay soo hooba jireen soo dhaqaa jireen taas ayaa noo caddaatay waxaa kaloo noo caddaatay ictidaalka marka la ictidaalo saas loo ekaado in lagu xasilo oo saxaabadu ku xasili jiren can abi hurayra alxadiiu saadis wa sabcuun xadiiska toddobaatan i lixay marwin waxa la weri can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka allah sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa aamana alimaamu imaamku markuu aamin yidhaahdo faaminuu aaminsada aaminsada fainahu shaniya man waafaqa qofku waafaqo ta'miinuhu aaminsigiisu ta'miin almalaa'ikata mala'igta aaminsigeeda qufira lahu waa loo dhaafaa maa wixii taqdama hormaro min dembihi dembigiisa ah xadiidkan wuxuu leeyahay idaa amana alimaamu imaamku markuu aaminsado faaminuu aaminsada lafdigan marka waxaad moodaa tartiib inuu ku jiro iyo tacqiib oo laleeyahay marka hore imaamku aamin ha yidhaahdo markuu dhammeeyo kadib aamin dhaha laakiin saas loolama jeedo xadiidka abu daawuud uu ku wariyey sagaal boqol soddon iyo labo ayaa caddaynayo oo waa'il ibnu xujri oo wuxuu leeyahay kaana rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay waslm wuxuu ahaa idaa qara'a markuu akriyo waladaallin qaala wuxuu dhihi jiray aamiin wa rafaca bihaa sawta codkiisana kor u qaadi jiray may cafwan xadiiskaas ma ahan kaas wax kaleetaan ula rabay ee waxa weeyaan waxa weeyaan waxaa caddaynaya xadiidka aan rabaa wuxuu yahay midkii bukhaari midkii bukhaari weeye midka aan rabaa oo dhahaye idaa qaala axadukum aamiin markuu qof idin ka mida aamiin yidhaahdo wa qaalat ilmalaa'ikatu fi samaai aamiin samaduna aamiin ay ka tidhaahdo fa waafaqa axaduhumaa midkoodna uu waafaqo alaakhara midka kale ufira lahu waa loo dhaafa maa taqdami hormaray oo min dembi dembigiis ah kaas way xadiiskan rabay bukhaari kan abu daawuud ma rabin marka xadiidkaasa wuxuu caddaynayaa in imaamka iyo ma'muumiinta isku mar ay aamiin leeyihiin suu ku caddaynaya xadiidkaas bukhaari wuxuu caddeeyey imaamku iyo waxa weeyaan dadkuu ka mid yahay marka dadka mid ka mid ah iyo malaa'igta aamiintoodu marka iswaafaqaan in la helayo waxa weeyaan dembi dhaaf dalabka in la helayo marka iswaafaqaan marka waxa weeyaan tartiib loolama jeedee waxaa loola jeedaa marka imaamku uu aamiin yidhaahdo markaas la dhaha laakiin ha ka hormarinina hana ka dabamarinina hana ka dabamarinina marka idaa amana alimaamu imaamku markuu aamin yidhaho halkaas waxaa laga fahmaa imaamku inuu aamiin leeyahay weliba aamiinta uu leeyahay inuu la jahrayana waa laga fahmaa see looga fahmaa inuu la jahraayo waxaa looga fahmaa ma'muumiinta aamiintooda waxaa lagu xiray imaamka aamiintiisa hadduusan la jahrin marka ma ogaa karaan ma ogaa karaan marka waa inay isaga uu la jaro si ay u ogaadaan waa salaadaha lala jahraayo inuu la jaraayana haddana xadiidka marka dhaweed aan akriyo oo abu daawuud oo waa'il ibnu xujrina waa caddaynayo nabigu markuu wala daaliin yidhahdo aamiinuu dhihi jiray wa rafaca bihaa sawta codkiisana kor ugu qaadi jiray u leey kaasi aad usii caddayna marka imaamku aamiin inuu leeyahana waa caddaatay inuu la jaraayana waa caddaatay fa aaminuu idinkuna aamiinsada waxay caddayday ma'muumiintu inay aaminsanayaan iyo aamiinsigooda inay waafajinayaan aamiinsiga imaamka oysan kala hormarin waana dhacdaa mar badan in lagala hormaro waa in la iska ilaaliyo fainahu shaniya man waafaqa qofku waafaqo ta'miinuhu aaminsigiisu ta'miin almalaa'ikati imaamta aaminsigeeda ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqdama wix hormaray oo min dembi dembigiisa ah marka taasna waxaan oragnay malaa'igta inay aaminsaydo malaa'igtana waxaa loola jeedaa kuwa soo xaadiraya waxa weya salaadaas inay aaminsanayaan ee waxa lagu dhaafayo dunuubtana waa saqaa'irta kabaa'irta toobay u baahanta kabaa'irta tooba lagu dhaafaa waxa weeyaan acmaasha saalixada badanaaba waxaa lagu dhaafaa waxa weeyaan waa saqaa'irta waxaana caddaynaya xadiiska saxiixa oo nabigu yidhi sala allahu alay wasalam asalawaatu alkhams salaadaha shanta wa ramadaanun waljumucatu ila ljumuca jumcada ilaa jumcada kale wa ramadaanun ilaa ramadaan mukafiraatu waxay dembi dhaaf u yihiin limaa baynahuna waxay u dhexeeyey idajtanibat ilkabaa'ir marka dunuubta waaweyn laga fogaado marka dunuubta waaweyn waa in laga fogaado qur-aankuna saasuu leyahy in tajtanibuu kabaa'ira maa tunowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum markaad kabaa'irta ka fogaataan sayi-aadkiina kale waa laydin dhaafin oo weysada iyo salaada taasaa loogu dhaafin salaada taasaa loogu dhaafin alxadiiu saabic wa sabcuun xadiiska toddobaatan iyo toddobayo marwin waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum qofkiin markuu tujinayo linnaasi dadka qof inin ka mida dadka markuu tujinayo imaam yahay falyuqafif ha fududeeyo fa ina fiihim dadka dhexdoodu ku sugan yahay addaciifa mid taag daran oon taagnaa karin ama da'yar ama si kale u taag daranoo jiran wasaqima may mid jiranayn ku jira marka daciifka mid taag daranoo ama sideed waxa weeyaan jir saqiir ah oo saqiirnimo la taag daran ama si kale u taag daran ayaa loola jeedaa iyo wasaqima mid jiran oon asna taagnaa karin iyo wadaal xaajati midan leh waidaa salla axadukum qofkin markuu tukanaayo linafsi nafsadiisa falyudawil ha dheeraysto maa shaa wuxuu doono wallah subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamed